kusoo sugoonaatay sida ciidamada la qaadanayo sidaad la socotaan ciidamada dowladdii hore ee farmaajo ayaa geysay ciidamadaasna dowladduna meelo badan bay ciidamo geysay sida gobolka hiiraan iyo gobolka gaduud iyo jubbada shabeellada shabeellada dhexe dowladdan xasan sheikh markii laga reebo gobolka gaduud dhammaan gobollada kale oo dhan waxay geysay ciidan dheeraad ah iyo hub dheeraad ah waxayna iclaamiyeen in mataqaanaa al-shabaab lala diriro marka waxaa mucjizo ah in maxaan ku rahdaa meeshii laga sugay inay ciidamo kale kusoo biiriyaan inay ciidamadii joogay ka qaadaan arrintaas arrin la yaab lahay noqota marka runtii aad baanan u cambaaraynaynaa maxaa yeelay waxay noogu muuqataa inay tahay arrin la qabyaaladeeyey arrin la doonahayo gobolka gado in mataqaanaa lagu jujuubo laakiin lama jujuubi karo arrin mataqaanaa salka ku hayso qabyaalad iyo waxaan maaragtay loo baahnayn ayay noogu muuqataa anag
waa tahay arrimahan in muddoaba way soo jiitamayeen gobolka gedo labadii sane ee u dambeysay xaaladdiisi way cakirnayd waa maxay mowqifkiina iyo aragtidiina ku aadan sida looga bixi karo mashkuuladan laba sano jirsatay ee ka taagan gobolka gedo dabcan dee gobolka gedo waxaa waaye hadda maamul baa ka jiro maamulkaas in mataqaanaa uu sii hayo islamar ahaantaasna la baadi goobo sidii ninkan mujrimka maxaan ku rahdaa dadka gobolka gada ay u yaqaanaan shaydaan madoobe maaragtay kinyaatiga iyo tikreegu meesha keeneen sidii markaan looga saarla maxaa yeelay kow iyo toban sano labiyo toban sano ayaa wuxuu joogaa kismaayo ku oodan yahay shan kilomitr kama bixin wuxuuna sheeganayaa inuu jubbaland madax ka yahay waa ninka dhaqan kastoo xun laga soo binguuriyey oo aan la arag oo maaragtay saddex cii keena mid aan kala baxee ninkii sameeyey weeye arrintaas soomaaliya ku cusub dilka iyo dhaca iyo boobka iyo maxaanku idhaahdaa xasuuqa uu ka wada kismaayana way kow iyo toban jirsatay marka in xasan sheekh uu ku hadaaqo dadka lagu xasuuqaya kismaayo kii xasuuqaya inuu haddana gadow yidhaahdo maratay arrinta arrin la aqbali kara maahan xaqiiqata arrin la aqbali kara maahan arrin la aqbali kara maahan waxaana ku baaqaynaa maamulka gobolka sida muuqato arrintan way ka aamusan yihiin waxay oga aamusan yihiinna waxay u muuqataa inay mataqaanaa danahooda ka arkeen dibindaabyada gobolka lagu samaynayo oo ayna u naxaynin gobolka marka waxaan dhihi lahaa arrinta arrin soconaysa ma ahan annagu waxaan nahay jaaliyadda maaragtay dibaddiisa joogta gaar ahaan yurub oo midowday ku gudowday yurub dhammaan jaaliyadda kasoo jeeda goboladaas yurub joogta dhammaantood way midoobeen marka maadaama anigaan afkooda ku hadlahayo marna lama aqbali karo nin siyaasi ah oo ka kalluumaysto dadka gobolka gedo ee dhiiggooda ka kalluumaysto wixii horey u dhici jireenna lagama aqbalahayo qofka maamulka ee gobolka jooga ama degmo joogana waxaa laga rabaa inuu ku shaqeeyo rabitaanka shacabka suuragalna ma ahan inuu mataqaanaa maaragtay ama axmed maroobe uu kula shirkoobo ama xasan sheekh iyo dibindaabyadiisa kula shirkoobo asagoo oo aan fiirinayn maslaxada dadka iyo iyo deegaanka asagoon fiirinayna dadkiisa gaarka a fiirinaya arrintaa ma dhacayso mana dhici karto mana dhici doonto waanan ka hor imaanaynaa dadka gobolka gedadegan waxaan ugu baaqaynaa inay difaacadaan deegaankooda iyo iyo iyo dantooda iyo maslaxadooda ee ayna u daba fadhiisan nin siyaasi ah oo dan leh oo boorso wato ayna u daba fadhiisan waa tahay injineer injineeri waxaa jirta idriis warar dadka qaarkii ama fikir ay qabaan oo ah ciidamadan la geeyey degmada beled xaawo ee gorgor markooda horeba madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo ayaa geeyey madaxweynahana xaalad wuxuu u arkay ciidamadaasi in la soo celiyo markaasoo laisma odhan karo madaxweynaha dowladda federaalka xaq ayuu u leeyay in ciidamadaasi laga soo qaado maadaama baahidii loo geeyey ay dhammaatay sida ay aaminsan yihiin dadka qaarkii
xaqa oo u leeyahay haba yaraatee ma jirto xaq uu siinayo waddanku waa federaal waaye waddan kasta ciidama gobol kasta ciidamadii loogu talagalay bay joogaan baahi baa meesha loo geeyey baahidiina ma suulin masagaa marka masagaa meesha imaanayo asaga miyaa imaanayo oo xaduudda iyo dadka ilaalinayo see buu dhihi karaa inuu inta ciidan ciidanka masagaa iska leh ciidanka asagu iskama leh madaxweynihii horena iskama leh ciidanka waxaa waaye wadanka yaa iska leh iyo dadkaa iska leh marka wadanka meeshii loogu talagalay oo baahi ay jirto ayaa loo geeyey baahidina way taaganta masagaa baahida baahida see yeelaya iyo iyo iyo iyo dhibaatada kanasa waa waa mujirin niman waaye arrintaasoo kaleta arrin la aqbali kara maaha waana gardarro aan geed loogu soo gaban waayo see u qaadi karaad muxuu qaadayaa baahidii loo keenay baa taallo weli see buu markaa isaga qaadi kara xaqa u siinaya inuu inuu inuu inuu inuu inuu dadkaas mataqaana amnigooda iyo uu ku ciyaaro see see see buu dhixi karaa ma isagaa dadka iskale ma isagaa dalka iskale ma isagaa ciidamada iskale ma isagaa baahidii baahidii miyuu qaada baahidii baa jirta weli waa gartay injineer waxaa kaloo jirta fikir ah mar haddii madaxweynaha federaalka soomaaliya xildhibaanadii iyo wasiiradii ka soo jeeda gobollada jubbooyinka isugu geeyey magaalada muqdisho kulan uu la qaatay kadibna uu soo saaray go'aan ah in gedo ay ka tirsan tahay jubbaland islamarkaana ay wixii wadahadal la yeeshaan madaxweynaha jubbaland taasoo laga cagajiidayo markaasoo uma muuqan karto in arrintan ay ku lug leedahay maadaama amarkaaga la diiday in isna tallaabo uu qaadi karo madaxweynaha
meeshaan waxaa waaye horta dadka gobolka gadaal laga hadlaya shakhsiyaad lagama hadlahay xildhibaanada waa xildhibaanadii lagu soo doortay ceel qaalow kenya lagu soo doortay waay xildhibaano gobolka gada ay doorteen ma ahan isnagu ogyahay midda labaad waxaa waaye in xildhibaano la isu geeyo ama xildhibaano uu sheeriyo kama keenayso baahidii ka jirta gobolka iyo dhibaatada gobolka ka jirta waxba kama qabanayso gobolka waxaa ka jiro dhibaato dhaqaale xumaa ka jiro dhibaato waxbarashaa ka jiro dhibaato caafimaad baa ka jiro dhibaato amni baa ka jiro waxaasoo dhibaato ah ka jirto dad uu meel isugu keenay shakhsiyaad uu meel isugu keenayna dhibaatadii ma suulinayso marka wax sabab ah oo u keeni karto haba yaraatee waa macnaha wuxuu wuxuu wuxuu duulaan ku yahay dadka gobolka gada degan horeyna duulaan buu ugu ahaa haddana duulaan buu ku yahay waa ninkii bixiyey waa ninkii saan ogaataa u hadlaayey waaye oo mataqaanaa waxaan ogaa samaynaya marka waxaa waye ciidamada tan uu qaaday waxaa waaye gobolka gedo bayl dhax baan ka dhigayaa waaye laakiin dadka gobolka gedo waxaa ka maqan xasan sheekh dadka gobolka gedo soomaalinimaday jecel yihiin waxay jecel yihiin mataqaanaa wadajirka soomaaliya soomaalida jecel yihiin taariikh bay leeyihiin wax badan bay xeerinayeen laakiin hadda wixii ka dambayso ma xeerin doonaan haba yaraatee mataqaanaa dadka maaragtay hororka ah oo uu xasan sheekh ka mid yahay ee doonahaya dadka gobolka gada degan inay mataqaanaa u ah targetka u ah oo uu rabo inuu mataqaanaa dadkaa dhibaateeyo nama dhibaateyn karo waana ku hor imaanaynaa waana iska celinaynaa ciidan la qaaday ciidanka dowladda federaalka ee kenya isagaa hadda madaxweynaha wuu qaadi karaa laakiin wuxuu u qaadayaa si xun buuna ku qaadaya wax faa'iida ana kama helayo gobolka gadana baylaha ma noqonayo dad buu leeyahay marka waxaan dhihi lahaa xasan sheekh waxaa waaye waa nin qabyaaladdu madax martay waaye marka haddii qabyaaladdu madax martay ma garanayo soomaaliya inuu madaxweyne u yahay ma garanayo wuxuu u fikirayaa hab qabiil buu u fikirayaa baydhabo waxaa la yimid saddex iyo toban reerihiisa ahaa la yimid wuxuu oola yimidna waxaa waaye baydhabo iyo mataqaanaa inuu kursi qabiilkiisa u raadsado waana madaxweyne waay kismaanyo hadduu tagana wuxuu u tegayaa inuu mataqaana yidhaahdo war annaga reer hebela maxaadna siinaysaa waa madaxweyne soomaaliyeed waay garbaare hadduu yimaado garbaare wuxuuna u imaanaya waxa weeye wax dee reerkiisa oo degan male gobolka degan male marka sidaasuuna dan ooga lahayn hadduu deganaan lahaa oo qabiilkiisa meel ka mida uu deganaan lahay intuu imaado wuxuu dhihi lahaa waa aniga maxaad annaga na siinaysaa buu dhihi lahaa marka qofka noocaas oo kaleeto waaye dowladdii soomaalidna way dhibatay ninkaasaa dilay horta ka horna horu u dilay marka rajo lagama qabo marka dadka gobolka gadada waa inay baraarugaan oo xaqiiqda xaqiiqda ay arkaan oo ninkan horarka ah oo qabyaaladu madax martay la iska dhacshaa tan kale waxaa weeye shaydaan madoobe gobolka geda hadduu imaado de dadka geda maxay ka nool yihiin maxay soomaaliya kasoo xukumayeen kalabar maxay kasoo xukumayeen oo nin ayaga madaxweyne uu ka ahaa maxay taariikhda adduunka ugu yaalaan oo halgad iyo iyo iyo cisi ugu leeyihiin ilaa iyo axmed gurey iyo maxaan ku ihahdaa amiir nuur iyo intaasoo dhan ay ay ka yihiin maxay meel walba oo soomaaliya oo oo mataqaana gobernadoora ay horguud ugu ahayd ilaa daraawiishtii ay horguud ugu ahayd hadduu shaydaan madoobe inta yimaado uu geda imaanayo midda kale dadka geda ma ma ma ma ma ma ma ma ma dumar la bixinaya dumarkaa laysisiin jiray ma ma ma dadka ayuu dad maahan miya dadka taariikhdaas leh buu rabaa xasan sheekh waxa keliya uu doonayana waxaa weeye wuxuu og yahay dadka gobolkan ka soo jeedo oo soomaaliya bar soo xukumayay inay hadda mataqaan ay suuragal tahay inay xukunka ka qaadaan xukunkana nin dadkan kasoo jeeda ka qaaday haddana wuxuu isleeyahay xukunka asaga ay wadda xagga kaasoo jeeda kaa qaadi doon marka dhulka la go dhulka lama goyn karaa marka marka gobolka gedo waa inay ogaadaan ninkan wuxuu rabaa inuu gobolka gedo dhulka la goyo wuxuu ka qadiyey maxaan ku rahdaa wax alla wixii jago ahay oo dhan jagooyin aan u qalbin buu yuu dowladdii ka siiyey wax alla wixii mataqaana agaasimayaal ahaa iyo wixii ay lahaayeen oo xaquuq u lahaay oo dhan uu ka uu ka tuuray waa ninka noocaasa waay ninka noocaasa marka reegada oo markuu imanaya hadda waxaa si fiican baan u aragnaa waanan sheegaynaa inuu yahay mataqaanaa cadowga keliya oo ay geda leedahay iyo reegada leeyihiin isaga yahay waan waan si fiican baan ula soconaa waa tahay maanta waxaa soo saarteen haddii aad tihiin qurbo joogta soomaaliyeed ee ka soo jeeda beesha sidee war-saxaafadeed war-saxaafadeed aad uga hadlaysaan xaaladda gobolka gede ee u dambeysay maxaa war-saxaafadeedkaasi oo natiijooyin u xambaarsanaa
dabcan war-saxaafadeedkaas wuxuu xambaarsanaa marka koowaad maxaan ku idhaahdaa looga waramo xaaladda iyo taariikhda gobolka wuxuu kaloo xambaarsanaa in loo sheego khatarada kusoo wajahan gobolka iyo dibidaabiyooyinka iska soo daba noqnoqday maaragtay gobolka iyo dadka gobolka maaragtay ku wajahan sida dibindaabyada xasan sheekh iyo iyo ninkan mujrimka ah oo shaydaan madoobe ee jooga maxaan ku rahdaa kismaayo arrimahaasaan ooga digaynay waxaanan mataqaana ku baraarujinaynay ummaddu inay maxaa yeelay waddanka gobolka gobolka gedo waxaa la yidhaahdaa maxamed siyaad barre baa ka soo jeedo kow iyo labaatan sano waddanka xukumayay ayadaa ugu gobollada gobolka ugu waxtarka yar ee dowladdu ayna waxba ka qaban buu ahaa kow iyo labaatankaa sano farmaajo hadduu yimid shantii sana uu joogay gobolkan daasad xataa maxaan ku rahda cariish xataa kamuuna dhisin wuxuu ku mashquulsanaa danta soomaaliyeed baa kala weynaatay danta deegaanada uu kasoo jeedo marka dadka noocaasoo kaleeta ahaa dhulkan yaa dadkan kasoo jeedo taariikh ay u leeyihin marka maxaa dad mataqaanaa dad wan wanaagsan u tihiin maxaad wadaniin u tihiin maxaad u tihiin maxaan ku rahdaa dad cisi iyo sharaf leh maxaa u tihiin middaas waay midda nugula haysto xasan sheekh nagu haysto shaydaan madoobe nagu haysto dadka dabadhilifka iyo reer galbeedka laftooda ay nagu haystaan dowladaha dariska ay nagu haystaan arrintaana marka waxaa weeye inaan ka midowno oon ogaano annagoo ilaalinayno ummadda soomaaliyeed midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo karaamadeeda annagoo ilaalinayno annagana waa inaan si gaar ah karaamadannada iyo wadajirkanaga iyo deegaankanaga u ilaalina taasay ku qotantaa war-saxaafadeedka ka soo baxay jaaliyadda midowga beesha sade ee ee qaarada yurub waa tahay ugu dambeyn injineer idriis su-aasha ugu dambeysaan jeclan ku weydiiyaa waxay tahay mar haddii gobolka geda xaaladaas cakiran uu ku jiro islamarkaana uusan ku xirnayn wax dowlad goboleed ah dowladdii federaalkana halkaas xaaladeeda ay marayso ifafaalo aysan muuqan dib u heshisiin in laga dhex dhaliyo jubbaland gudaheeda maxaa la gudboon dadka ku dhaqan gobolka maadaama dib u dhac ballaaran uu ku yimid haddii ahaaleed xagga nolosha ammaanka iyo weliba horumarinta mashaariicda ka soconay dalka qaybo ka mid ah waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo ummadda gobolka gedo siyaasiyiinteeda damiirka leh iyo dadka mataqaana aqoonyahanadooda waxaan rabaa inaan u sheego xasan sheekh iyo kooxdiisa dad loo garnaqsado ma ahan garnaqsi ma yaqaanaan waad la socotaa markii lagu soo dooranayay meesha la yidhaahdo lagu soo lagu soo nimankan ceel qaalow lagu soo mataqaana baarlamaanka lagu soo yaay wixii gudoomiyaha gobolka garnaqsi ka baxay waxaa dhan uma uma uma uma raariciyaan marka waxaa waaye waxaan leeyahay waxay yaqaanaan in la iska dhacsha bes ahuu yaqaanaa xasan sheekh wax kale ma yaqaan marka waa inaad iska dhicisaan waay xasan sheekh iyo kooxdiisa damiirka beeshay waa in la iska dhacshaa waay shaydaan madoobe waa in la iska dhacshaa waay iska dhicin baa loo baahan yahay marka sida meesha ka socoto mataqaanaa meesha la yidhaahdo laasacaano sida ka socoto kale laasacaano iyo gobolka gado waa isku nooc waay waa laba gobol oo loogu talagalay in soomaaliya maxaan ku idhaahdaa dadka oo wadaniyiinta ay u badan yihiin sidaa darteedna waxaa waaye waa taarget baa lagu yahay marka waa in sidaa aad ku tuquus qaadataan ree mataqaanaa laasacaano gobolka sool iyo sanaag dhibaatada ka jirto kaleeto adinka inay soo wajahda maaha sidaasoo kale waxa laykugu baabaashay oo mataqaanaa layku baabiyey layku layku xasuuqay oo layku dhacay kismaayo oo deegaankiini ah inta kismaayo kow iyo toban sano sidaa mataqaanaa dushiina lagu baabi'inayo lagu baabi'inayo maanta in kii asaga ahaa uu xasan sheekh waxaan kula shirkoobahayaa gobolka gadaan kula shirkoobaya haddee taas waxaa waaye dulinimo ka weyn aniga ma garanayo marka waa inaad hurdada ka kacdaan waana in dadka mataqaanaa hooyooyinka dhalinyarada ganacsatada culamaa udiinka sida mataqaanaa sool iyo sanaag ay gacanta isu qabsanahayaan oo wax isaga dhicinhayaan oo kale sidaasoo kale in wax laysaga dhiciyo waay si kale oo bannaan ma jirto sababtoo ah dadkan waa horor waaye mana tixgelinayaan soomaalinimo ma tixgelinayaan islaamnimo ma tixgelinayaan darisnimo ma tixgelinayaan inay soomaaliya madaxweyne u yihiin oo hadda iyagu madaxweyne ka yihiin ma isbaaro bis ah u muuqato waxay rabaan inay soomaaliya ka dhigaan isbaaro iyagu ay leeyihiin oy lacag ka sameeyaan dadkana ay ku baabi'iyaan maanta waxay waxay mataqaanaa ansixiyeen sharci lagu sheegay maxaan ku rahaa nisa wax kale ma aha waxaa dadka in la xirto oo oo oo la gato sidii kawaankii oo kale loo miisaamo intaasay rabaan marka dad noocaasoo kaleetaa soomaaliya gacanta ku dhigay oo oo caasimadii waddanka iyo dowladnimadii u afduurtay marka dadkaasoo kaleeto dad mataqaanaa la dhowran kara ma ahan dad mataqaanaa la sahlan karana ma aha waa in marka hurdada laga kaca taas way midaan kusoo gunaanunaya aniga